gudoomiyaha jaamacadda b s u maxamuud sheekh xaamiid oo ugu horeyn madasha hadal ka soo jeediyey ayaa waxauu warbixin kooban ka siiyey warbaahinta iyo ka qaybgalayaashii ardayda qalin jibisay maanta waa jaamacad dowladeed oo babliga labadii kun iyo afartii ayaa ay ka soo bilaabatay waa jaamacaddi ugu horreysay oo babliga oo laga sameeyo waddanka waxa ay ka kooban tahay lix kulliyadeed oo ka kooban afar iyo toban debartmenti waxay leedahay centers aad u fara badan ilaa lix center waxay laamo ku leedahay halkan iyo daarkacyo ayay ka furan tahay waxaa dhigta laba kun iyo shan boqol ardaya ayaa dhigta maanta halkan waxaa ku qalinjibin doona boqol iyo lixdan iyo afar arday oo muxuu ahayaa shan debartment ka kooban yihiin ardadaas boqol iyo lixdan iyo afarta ah boqolkiiba shan iyo kow iyo konton way shaqeeyaan wasiirka waxbarashada puntland abshir yuusuf ciise ayaa geestiisa u soo jeediyey ardayda inay halkooda kasii wataan waxbarashada maanta waa maalin weyno munaasabad weyn bay ardada u tahay haddaan gaabiyo marka ugu horreysa waa maalin ardadu soo afjartay ee socodkii dheeraa ay ugu jireen waxbarashada digriigii koowaad baad dhammayseen marka waxaanu leeyahay marka ugu horreysa inu kula talinaya horta marka ugu horreysa cilmigaa aad barateen noqda kuwa naftooda oo ku anfaca dad bulshada soomaaliyeedna wax ka tara noqda midda labaad noqda kuwa tacliimta sii wada waayo tacliimtu ma dhammaato haddeer meel fiican baad geyseen meeshugu adkayd jaamacadaha waxaa weeye waa first degreega marka qofku helo laakiin second degreega iyo sidaasoo kale baad u wadaysaan ilaah ciidankiis ood cilmiga lagama gaboobo
madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdulaahi cami oo isna madasha ka hadlay ayaa bogaadiyey ardayda dhammaysatay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadaha waxaanuu hambalyo u diray ardayda qalin jabisay iyo waalidiintood waxaan jeclahay jaamacadda inaan hal yar oo tale ah siiyo oo ah waxaan maqlayaa arday ka timi jubbaland ayaa joogta waxaan ku talin lahaa maamulada kale ee soomaaliyeed laftooda in arday looga yeelo oo idinku aada isku daydaan inaad keentaan jaamacadda isdhexgalkii baa ka bilaabmaya walaaltinimadii iyo waxwada yeelanshadii baa iyana caddaanaysa inta digriga koobaad qaadatayna hambalyaan leeyahay waana la talinaya waxaan leeyahay xaalkiinu qalinjaniyi noqonin qalin qorasho u diyaar garooba ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo khudbad ka jeediyey madasha ayaa sheegay in dhallinyarada soomaaliyeed looga fadhiyo inay guntiga dhiisha isaga dhigaan una istaagaan sidii dalka ay wax ugu qaban lahaayeen iyagoo la jaan qaadaya dunida casriga ee maanta kuwinan faraxsan kuwinan farxaddu ay ka horreyso waxaan rabaa inaan idin kala hadlo saddex qodob oo kokooban keliya maadaama aada soo qalin jibiseen duni noocee ah ayaad u imaanaysaan oo la falgelaysaan qodobka labaad maadaama aad qalin jibiseen dal noocee ah ayaad haysataan ood la falgelaysaan oo laydinka rabaa inaad wax u qabataan iyo tan saddexaad shahaadada maanta aad qaadatay macno noocee ah ayay kuu leeda tan koowaad waxaad maanta u soo qalin jibiseen oo aada u soo baxdeen wad adduunyo uu ku jiro isbeddel aada u xoog badan adduunya isbedelaysaa sidii laysu maamuli jiray sida awooddeedu ahayd adduunyo dhaqaalaheedii uu dhinac usoo badanayo adduunyo konton sano markii la gaaro ama saddex soddon sano la gaaro dadku hadda siday u kala badan yihiin ay u kala badnaan doonaan si kala duwan adduunyo aan la noolaan karin haddaana dunida la noolayn adduunyo waxaad usoo qalin jibiseen dad iyo mashiino ay ku tartamayaan shaqooyin adduunya waxaad usoo qalin jibiseen khayraadka yaalla aanu dalka ku filnayn si qof ugu dhergo ay tahay inuu qof igaajoodo adduunya waxaad usoo qalin jibiseen qofba qofku ka aqoon badan yahay inuu ka fursad badan yahay adduunya waxaad usoo qalin jibiseen dalba dalku ka siyaasad badan yahay in dadkiisu ka fursad badan yihiin ra-iisul wasaare khayre ayaa farta si gaara ugu goday ardayda ka baxaysa jaamacadaha xilligan kuwa xiga iyo kuwii hore uga horreeyey waxaana uu dhammaantood u diray fariinta ah in dalkani iyagu uu sugayo waxaad usoo qalin jibiseen adduunye macnaheedu wax ay tahay in markay qoracdu soo baxdo aan lagaa orod badin haddii lagaa orod badiyana lagu dardari doono idinkoo taa maskaxda ku haya marka duni sidaa u sawiran tiknolojiyadeeda isbedelayso aqoonteeda ay sii hormarayso waddani aanu noolaan karin isagoon dunida kale la qabsan lagu tartamaayo khayraadka adiga dalkaada yaalla ayaad idinku maantay waxaad u tihiin subax cusub adduunyadaasoo sidaasa ayaa idinku waxaad ardaydii mustaqbalka u tihiin ama madaxdii mustaqbalka kuwii wax u qaban lahay dalku dhowaad soddon sano dhaawacna laakiin hadda bilaabay inuu dabaydmo bilaabay inuu dariiq saxa qabsado laakiin u baahan dhakhaatiir isu bedesho habeen iyo maalin saacad iyo sakan walba adduunyayaan idiin sheegayay oo aan annagu nahay kuwa uga orodka yar oo macnaheedu ay tahay marka nibaaxi uu na soo dursado aan nahay neefka ugu dambeeya oo u leh fursad in la cuno ayaa laydinka rabaa idinku inaad nageysaan meesha ugu horreysa ciddii waxay ilaalin lahayd waa idinka ciddi nibaaxa noqon lahayd waa idinka waxaad markaa maanta wax usoo barateen oo laydinka rabaa inaad noqotaan kuwii dalka samo ka bixin lahaa kuwa qabyaalada ku bedeli lahaa qaranimada kuwii soomaaliya ka dhigi lahaa meelaan laga cararin ee loo soo cararo kuwii soo celi lahaa sharaftii karaamada ummadda soomaaliyeed kuwii siin lahaa gabdhaheenna iyo wiilasheenna fursad isku mida waayo waa inaan xoogga dalkeena o dhan ka wada faa'iidaysan qaar ka mid a ardayda qalin jabisay ee shahaadooyinka la guddoonsiiyey ayaa sheegay mar dareenkooda la weydiiyey inay aada iyo aada ugu faraxsan yihiin inay yoolkoodii gaareen oo ay waxbartay axmed sheekeeye aad baa ugu faraxsanahay maanta inaan ka qalin jabiyo jaamacadda b s u ee magaalada garowe waxaan u mahad celinayaa dhammaan waalidiintayda ehelkayga iyo macallimiintaydii muddada intaa la eg waxaa soo bareeyey iyo sidoo kale waalidkaygii soo caawinayey raadiyo daljirna way mahadsan yihiin sida mar walba ay bulshada ugu adeegaan waxaan ku faraxsanahay afar sano oo jaamacadda b s u aan dhiganayay inaan idaacadda daljir howlwadannada aan ka mid ahaa farxad gaaray maanta ii leedahay waxaan sidoo kale farxadda tan la qaybsanaya dhammaan ardayda saaxiibadaya isku huliyadda iyo isku jaamacadda aanu nahay ee maanta ka qalinjabiyey halkan wallaahi dareenkayga maanta lama cabiri karo aad buu u sarreeyaa waa maalinaan sugayey wakhti badan afar sano soo sugayey wallaahi dareenkayga hadal kuma soo koobi karo laakiin shucuurta waa iga dareemi kartaa waxaanay ardayaad ka qalinjabisay kuliyadda development studies maasha allah aad baa u faraxsana waxaan ahay ardada maanta ka qalin jabisay jaamacadda b s u dufcaddii koob iyo tobnaad baan nahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin riyo walbaba maalin baa rumooda ah dadaalka soo abixisad maalin baa mirihiisa goosataa maanta waxay noo ahayd maalin aad iyo aad qaali oo ah maalin nooga duwan maalmaha kale waxaa isu kaaya gashay dhowr farxadood baa isu kaaya gashay axmed sheek iyo idaacadda daljir garowe